bismillaahi raxmaani iraxiim ciyaarta qiimaha lahayd waxaad kusoo dhawaataan markan barnaamijka raadraac oo aad kaga barateen raadiyo wardheer barnaamijka ayaan waxaan kaga hadalnaa hadba xaalada markaasi taagan ee ka jirta dalka soomaaliya iyo hadalhaynta ugu badan ee dhanka siyaasadda dalka soomaaliya waxaan barnaamijkeenna maanta ku qaabaalbigi doonaa haddii allaha awoodala laga helo laga helo arrinta heshiinka ka dhanka ah xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare cabdi faarax shirban shaacige taasoo ay ku saxiixan yihiin boqol lixdan iyo sideed xildhibaan barnaamijka waxaa marti ugu hor igala qayb qaadan doono xildhibaan cabdiraxmaan xoos kufiid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxna ka soo sameeyey dastuurka federaalka ee soomaaliya ee sida kumeelgaarka haatan loo isticmaalayo wuxuu sidoo kale ka mid yahay xildhibaanka tirada xildhibaanada ah ee muushinka ka sheegay xukuumadda soomaaliya waa maxay waxyaabaha ugu cuskanayaan muushinkooda ku aadan jiritaanka xukuumadda u hogaamiye cabdi faarax shirdo saacide xilligaasi markaa sida habboon ee xukuumadda soomaaliya ay habboontahay in la digo iyadoona sida la ogyahay labaatanka bisha diseembar uu baarlamaanka ka saxgalayo maxaase ku jiro dhageyste in xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laga soo abaabulay muushinkan la doonayo in lagu dido wasiirka kuwaad ee xukuumadda soomaaliya ee asigu ah cabdi faarax shirdoon saacide barnaamijka ayaa waxaa wax badan looga sheegi doona arrimahaasi iyo kuwo kale la xiriiraba xildhibaan cabdiraxmaan xos subiiri oo barnaamijka markuwa nooga ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya idiina soo saaray anigoo ah maxamed nuur amiin la socod wanaagsan ciyaarta aynu jecel nahayow meel waliba oo aad ku sugan tihiin horen xildhibaan jibriil adigoo maatan waxaad kusoo dhawaataa radio wardheer waxaad warbixin aga haysaan mooshinka kadhanka ah xukuumadda uu hogaamiyey ra-isul wasaare saacid iyo waxyaabaha aad u cuskanaysaan
mooshinkan waxaa soo abaabulay xildhibaanada mooshin oo wax badan soo jiitama ahaa bishii april sanadkan iyo ilaa julaay waa soo jiitamaye laakiin madaxtooyada ama madaxweynaha ayaa mar walba wuxuuna lahaa haloo kaaliyo yaan mataqaanaa lagu degdegin mooshinkan waana sakan hala sii wakti laakiin hadda waxaa moodaa annagana kalsoonidana uma hayno madaxweyneheena arrintaas saasuu gaaro gaaro inuusan usan u haynin kalsooni u haynin mooshin kolka saasuu ku yimid mooshin xildhibaanada soo abaabuleen waaye daraadshalay la keena bilaabay in lasoo table gareeyo maantana waxaa bilowday debatekiisii ama munaaqashadiisi bilaabatay danahan waxa waaye inaan rabno in dowladda tan kalsoonida lagala noqdo maxaa yeele dowlad ku guul daraysatay waaye barnaamijkii iyada soo degsatay tiri waa samaynaya salkiiba soo dhaaqadan ma sameynin dhinaca cadaaladda dhinaca amniga dhinacyada adeega waxyaalo badan aysan qaban iyo dhinaca dastuurkaba dastuurka wuxuu dhigaya inay soo samayso komishino iyo shuruuc badan ay soo samayso dowladdu mana aysan soo samayn laakiin xildhibaana sida aada la socoto kal hore xukuumaddan mooshin baa sidoo kale laga keenay iyadoo lix bil shaqaynayso mooshinkaasi waxaa hor istaagay xafiiska madaxweynaha oo sida la sheegay baarlamaanka shirar guudna uu la qaatay ku wargeliyey in faraha laga qaado xukuumadda ay sii shaqayso maxaa hadda xildhibaanadiina aan kusoo beegay in mooshin aad ka keentaan weliba ladinku eedaynay mooshinka in laga soo abaabulay hadda xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya sida ay qabaan xildhibaanada saaxiibadiina qaar horta macquul ma noqonayso maxaa yeele waan ku sheegay aniga dhowr jeer aan isku dayna inaan mooshin keeno runtaa waa lix bilood ka hor mooshin xoogan anagoo wadno ayaa madaxweynaha wuxuu yidhi waddanka ha loo hiiliyo prime ministerska lix bilood keliyu shaqaynaya in uu isasixi karaa wakti ha la siiyo waa kula ballanno waxaan idhi waayahay lixdan bilood annagana fiirinayna haddana hadda waxaa moodaa annagana iskuma qanacsanen oo asagaan aan ku ixtiraamnaan idhi waayahay bal hala siiyo taladii madaxweynaha laakiin hadda waxaa moodaa madaxweynihi laftigiisa inuu gaaray istaqraarkaas midda ah mooshinkan madaxtooyada laga soo abaabulay wax jira maaxtaas mooshinkan wax laga soo abaabulay baarlamantiina soo abaabuleen wax badan ay haysteen kudlooyin kala duwan oo baarlamaan ku jiro isu wada yimid ayaa mooshinkan awada
waayahay xildhibaan adigo mahadsan waxaad noo sheegtaa bal haddii aad tilmaami karto waxyaabaha aad u cuskanaysaan in xukuumadda meesha aad kaga saartaan oo aad codka kalsoonida kala laabataan maxaa kamid ah maxaa ka mid ah novembersiiba soo dhaafatan maalintii ka horreysa markii dowladda la keenayo xukuumadda waxay keentay barnaamijkay ku shaqayn lahayd sanadka dhinaca amniga dhinaca arrimaha gudaha dhinaca cadaaladda dhinaca adeega bulshada arrimaha dibadda intaas dhan aan horta miisaanna fiirinay wixii ay dowladda tiri xukuumadda ay tiri waa qabanaynaa iyo wixii qabsoomay waxaa noo caddaatay markaan aan aan u kuurgalnay boqolkiiba siddeetan inaysan waxba ka qabanin taasna waa waa failure waaye yani waa waa waa guudarro aada u u weyn waa runtii waxaa kuu soo haray dastuurka oo aan aan sixinay august labada kun iyo labaiyo tobanka cutubkiisa shan iyo tobnaad wuxuu amrayaa dowladda ama xukuumadda wuxuu amrayaa inay soo samayso waxyaalo badan oo lagu horumarinayo dastuurka ay ka mid yihiin komishino in la abuuro oo madax bannaan iyo shuruuc badan in lasoo sameeyo intaba lama sayno weliba cutubkaas wuxuu siinayaa dowladda waktiyo mucayan ah afartan iyo shan cisho lixdan cisho sagaashan cisho dhexdeeda markii dowladda la dhiso dhexdeeda marka waa sanad camal baabalaado daahira in la sameeyo howlahaas taasna waa dhibaato weyn waa runtii maxaa yeelay waddanka waxaan rabnaa inaa inaa waxaan hiigsanaynaa inaan u diyaarino waddankii election ama doorashooyin waxyaalaha dastuurka kulayn waxay ahayd waxyaala u sahli laha xukuumadda inay u diyaar garowda doorashooyinka tan kaleeto oo ugu sii weyn waxay ahayd arrintan jubbooyinka ah mar horaa la xalin lahaa haddii xukuumad tayala waxay sababtay u dheeraatayna waxay ahayd komishinadii la rabay oo dowladda uu dastuuriga haldhisi lahaa oo arrintaas ka shaqayn lahaa maamul goboleedyada samaystooda lama samayn iyadana
waa mahadsantahay xildhibaane laakiin waxaa jirta wasaaradaha qaar oo kale shaqo ayay qabteen sida ku xusan qodobka afraad ee mooshinkan aad keenteen wuxuu tilmaamayaa in baarlamaanka aana la horkeenin wax heshiis ah oo ay xukuumadda gashay waxaana sidaan ognahay baarlamaanka kol hore ay meel mariyeen heshiisyo dhowr ah oo xukuumadda ay soo gashay oo ugu dambeeyey kii shirkada bavorian ee dibudhiska wadooyinka iyo sidoo kale elboorka magaalada muqdishoba haatan ay shaqadii soo soconayso waxqabadkaasi miyuusan idila muuqan wax muuqdo oo xukuumadda ay qabatay qodobkaasi muxuu yahay waxyaabaha kale uu tilmaamayo
may runtii ma aha anaga waxyaalaha ku haysano dowladdu hawaa heshiisyada ay gashay oo caalamiga ah inaysan na hor keenin midkan favori annagaa codsanay inayna hor yimaadaan dowladda markaan aragnay inay is haystaan f k a iyo iyo favori inay is haystaan markaan aragnay yaa annaga bilownay inaan dabagalno annagaa codsanay mana ayaga nooma imaan taas midda kale waxaa jiraan heshiisyo caalami ah way kamid tahay heshiis talyaaniga lala galay oo difaaca nalama horkeenin waxaa kamid heshiis lala galay shirkad la yidhaahdo som oil oo ingiriis ah oo markaan baarnay xataa lix bilood ka horaa la asaasayba dham ma aha shirkad khibrad u leh saliid baarida maba ahabo marka inna horkeenay ahayd nalama horkeenin
waa mahadsantaha xildhibaane haatan maxay idinla muuqataa marka maadaama haatan mooshinkan aad keenteen sida muuqatana doodiisa ay haatan ka soconayso golaha baarlamaanka soomaaliya suuragalna ay tahay beri ama saa dambe in codayn loo qaado xukuumadda inaysan shaqaysa inaysan shaqaynin haddii xukuumadda meesha ay ka baxdo soo looma arka dib udhac mar kale ku yimid dalka soomaaliya
maya ma loo arko maxaa yeelay dowladda haddii la yidhaahdo isbedel lama samaynayo maxaa yeelay maxaa waxa dhacayo dowladdii baa dhacayso micnaheeda ma aha in lagu kala tegayo meesha dowladda baa dhacaysa laakiin sida ugu dhaqsi badan madaxweyne wuxuu soo propose garaynayaa prime minister cusub iyo dowlad cusub inay prime minister inuu keeno dowlad cusub marka wax dhibaata oo runti ka imaanaya ma laha tan kale maslaxadda waddanka waxaa ugu jirtaa in arrintaan la dedejiyo maxaa yeelay madaxweyne iyo prime minister isqabsaday oo cadday inay wada shaqayn karin waddanka dhan baa ku burburaa saan soo aragnayna horeyna waxaa waaya madaxweyne ibraahim hadday qabtaan sida aqlabiyadda ah aqlabiyadda maana mar walbo waxaa fudud prime ministerka in la saaro si loo helo wax tayo leh haddana prime ministerkan iyo xukuumadda hadda jirtana xukuumad lumisay waayo kalsoonidii baarlamaanka kalsoonidii madaxweynaha xataa kalsoonidii wasiirada ku jiray wasiirada ku jira waqtigooda inta u taga prime minister waxay dhaheen iscajab
waad ogtahay xildhibaana bisha maanta waa koob ay ku beegan tahay december labaatanka bishana fasax ayuu gelayaa baarlamaanka soomaaliya goormay suuragal noqon kartaa marka in xildhibaano madaxweynaha uu soo magacaabo baarlamaanka la horkeeno dabadeed xukuumad soo dhiso haddana baarlamaanka lagu soo celiyo soo wakti mar kale lumay maahan oo ugu yaraan lix bilood ama shan bilood oo hadda ka bacdi in dalka uu ahaado xukuumad la-aan taasi sow ma dhici karayso way ma dhici karayso ma qaadato shan bilood lix bilood sharcigaa wuxuu dhigaya soddon soddon beri gudeed inuu inuu inuu inuu inuu madaxweynaha ku magacaabo prime minister marka taas horta ma dhacayso mida kaleeto oo ah baarlamaanka xiritaankiisana baarlamaanka wuxuu leeyahay nidaam ah haddii wax muhiim ay jiraan guddoonka baarlamaanka inuu dib u dhigi karo fasaxa waana dhacday hadda kortaas
xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil aad iyo aad ayaad umahadsantahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ka mid ah tirada xildhibaanada ee ayaga mooshinka ka gudbiyey xukuumadda cabdi faarax shirdoon saacide barnaamij halkaad kala socoteena waa raadiyo wardheer intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii raadraac oo todobaadkan aan ku eegayno mooshinka ka dhanka ah xukuumadda soomaaliya annagoo sidoo kalena barnaamijyadan joogta idinkaga dhigi doonaa khiyaarta qiimaha leh ee hawada aynu ku saaxiibnayo waa soo saaraha barnaamijka maxamed nuur amiin oo idinkaga tegayo tani inta aan mar kale dib barnaamijkan oo kale ugu kulmayno sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu